bandhig diyaaradeed loogu magacdaray dubay airshow ayaa muddo saddex cisho ah ka socday magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta dhowr dal ayaa boqolaal bilyan oo dollar kala baxay diyaarado kuwa rakaabka iyo weliba kuwa amniga looga shaqeeya iyadoo labada dal ee itoobiya iyo masar oo xiisad ah ay oo xiisad ku salaysan biyo-xireenka ay itoobiya webiga niil ka dhisayso ka dhaxayso ay labaduba halkaasi diyaarado ka iibsadeen bandhig diyaaradeedkaasi waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa milkiilaha shabakadda hiiraan online axmed guure oo horena u soo noqday duuliyo diyaaradeed sahre cabdi axmed ayaana uu uga waramay noocyada diyaarado ee lasoo bandhigay waa mahadsan tahay zahro bandhigan diyaaradaha oo loo yaqaano dubay airshow oo ka dhacay wadanka imaaraadka dubai wuxuu furmay saddex iyo tobankii bishan wuxuuna dhammaaday lix iyo tobankii bishan mashruuca ugu weynaa oo meeshaas ka hirgala wuxuu ahay labada shirkadood ee boyin iyo airbus oo meeshaa ka iibiyey diyaarado gaarayo ilaa iyo boqol iyo toban iyo afar bilyan oo dollar macnaha waxa waaye diil aad iyo aad u weyn waaye oo diyaarada badan loo kala iibsaday waxaana halkaa diyaaradaha ka iibsaday shirkada shirkadaha waaweyn oo sida mataqaanaa emirates iyo shirkado kale oo laga leehay dalka maraykanka waa garta marka diyaaradaha ugu muhiimsan oo ahamiyadda ay siinayeen shirkadihii hadday noqoto ama dalalkii goobtaasi diyaaradaha ka iibsanaya noocee ayay ahaayeen shirkada la emirates ayaa waxay boyin ka iibsatay afartan diyaaradood oo loo yaqaano dreamliner waa diyaaradda la yihahdo seven eight seven serial ten ama toban diyaaradaas waa diyaaradaha mataqaanaa atlanticada iyo safarada dhadheer u kala goosha waxayna ku iibsadeen ilaa iyo shan iyo toban bilyan oo dollar waxaa kaleeto weheliyo shirkadda airbus oo la tartanto shirkadda boyin oo iyadana shirkad maraykan joogto ka iibsatay afar boqol iyo soddon diyaaradood oo loo yaqaano airbus a three twenty neon waa waa diyaarado mataqaanaa runtii aada successful u ah adduunkan hadda aad ay u gataan marka waa garan kartaa zahro afar boqol iyo soddon diyaaradood waa garta oo lagu iibsay qiimo gaara ilaa iyo konton iyo sideed mil bilyan oo dollar marka kolley dilal aad u xoog badan ayaa kolley meeshaas ka dhacay oo lagu kala iibsaday waxaa kaleeto meesha lagu soo bandhigay diyaaradaha dagaalka oo mataqaana waddanka ruushka iyo waddanka maraykanka ay ku tartamaan ayaa iyagana halkaas lagu soo bandhigay oo wadamo badan ayaa iyagana halkaas ka iibsaday diyaara diyaaradaha dagaalka waa gartay dunida maanta waktiba waxbaa ay ku loolamaan dalalka quwadaha adduunka kuwa hormaray marka maanta diyaaradaha axmed guure maadaama sidoo kaleeta aad tahay kabtan hore oo diyaaradahana xeelad uleh amaba aqoon uleh dhinaca diyaaradaha bal waxaad iga warantaa maanta suuqyada caalamka diyaaradaha ugu muhiimsan ee meeshaas aad ka qayb gasho kaleeta haatan ahmiyadda gaarka uleh dadku inay iibsadaan dunidu waa kuwama waa su-aal aada muhiim u ah mataqaana zahro runtii diyaaradaha waxay u kala qaybsamayaan wadamada waxaa waaye wadamo aada hore u maray oo diyaarada gaar ayay xiiseynayaan haddii aan for example emirates oo kale waa wadan meeshan ku yaala laakiin diyaaradaha uu aada u xiiseeya waa diyaaradaha u kala goosho wadamada fogfog sida australia singapore maraykanka marka badanaa diyaaradooda airbus three eighty ayay badanaa isticmaalaan laakiin hadda waayahan dambe waxaa aada xiise u yeeshay laba diyaaradood oo aada loo iibsado oo mataqaana suuqoodan aada uu muhiim u yahay oo ah diyaaradan loo yaqaano seven three seven max oo ay soo saareen shirkadda boyin iyo diyaarad ay soo saarto shirkaddan airbus europe ay leeyihiin france iyo germany ay wada leeyihiin oo layihahdo airbus three twenty neon labadaa diyaaradood ayaa hadda aada iyo aada loo iibsanayay mataqaana baris airshow shirkadda aada u iibsatana mataqaana waa shirkadda shirkad maraykan laga leeyahay weliba magaalada phoenix arizona degan waxayna iibsatay saaro kugu sheegay afar boqol iyo soddon diyaaradood waa gartay geeska africa oo kale markaad fiiriso wadamada soomaaliya daris kale iyo kuwo kaleeto africa ku yaala kuwee ayaa ugu badnaa iibsiga diyaaradahaasi ama daneynaya runtii diilasha noocan oo kale ah wadamada afrikaanka waa wadamo kuley iska dhaqaalahooda oo aada u hooseeya mataqaana waxyaabaha noocan oo kale a aada ugama qaybgal kara lakin shirkadda ethiopian airlines ayaa waxay iibsatay afar diyaaradood oo kuwa xamuulka ah waxay ku iibsatay hal dhibic saddex bilyan oo dollar ethiopian airlines kulliga mataqaanad waa shirkad shirkadaha ugu horeeya africa oo airlineka mataqaana aada ugu horumaray ganacsiga waxaa kaleeto waxaa waxaa waxaa kaleeto mataqaana halkaas wax ka iibsaday shirkadda egypt air oo ayadana iibsatay afar iyo labaatan diyaaradood oo ay soo saartay shirkad yidhaahdo bombardier oo dalka canada laga leeyahay oo ilaa afar afar labaatan doollar jiibsato marka runtii labadaas wadan ayaa kulleyba baris waxaan dhihi lahay dubay eshow ka muuqda inay wax ka iibsadeen haddii aan kolley sida soomaaliya oo kale haddaan hadda fiiriyo oo runtii waxaan kulleyba ishu ku hahay bal wax soomaaliya eshogaas soomaaliya ka anfici karo oo la dhihi karo soomaaliya xaggay kasoo geli kartaa inkastoo aan nahay wadan hadda dhaqaalihiisii iyo hoolihiisii meeshay joogaan aan ka warqabno haddana kulley waxaan ishu ku dhiftay diyaaradahan waxbalsaaso oo loo yaqaano surveillancyga oo halkaas runtii lagu soo bandhigay waxaan siin karaa diyaaradaas diyaaradahaas dowladda soomaaliya wax weyn bay ka tari kartaa gaar ahaan booliiskao kale iyo nabad sugidoo kale waa u isticmaali karaan inay ku sameeyaan intelligence survey wax la yidhaahdo ama waxyaabaha baaritaanka lagu baarayo markay howlgal waa howlgal sameynayaan waxaa kaleeto ku arkay diyaarad mataqaana ay sameeyaan dalka bakistan oo loo oo loo yaqaano super mashkaad la yidhaahdo diyaaraddaas waa diyaarad lagu tababarto ciidamada lagu tababaro oo training ah maadaama soomaaliya ciidankii cirka uu baaba-ay oo is hadda jirin haddii la rabo in dib loo aasaaso oo dib loo habeeyo waa meelaha laga soo geli karo oo diyaaraddaas mataqaana ay kasoo geli karto waxaana hadda intaan meesha joogay aan arkay oon kula kulmay shirkadaas mataqaana meesha mataqaana lagu xayeysiinayay waxaana ka iibsaday ilaa iyo konton iyo saddex diyaarood waxaa ka iibsaday dalka turkiya sidoo kale toban waxaa ka iibsaday azerbaijan waxaa sidoo kale nigeria wadamo fara badan oo wadamada soo koraya ah ayaa diyaaraddaas aad u iibsaday marka taas waxaan u arkay taas waxaan u arkay inay soomaaliya kolleyba mustaqbalka soo socda meel ka jiri
kaasi waxa uu ahaa axmed guure milkiilaha shabakadda hiiraan online oo khadka telefoonka ugu warramayay zahra cabdi axmed